aad iyo aad aad umahadsan tahay beledweyne horumarkeeda iyo hadda wuxuu u lamid yahay soomaaliya siday tahay indhihiinaana macalina waad soo aragteen magaalo waad soo dhex marteen haddii aan abbaaro dhanka lacagaha waxaa dhib naga haystaa shilinka soomaaliga ayaan shaqaynaya sababtaasina waxay tahay soomaaliya sibay u kala goqoona cid walba waxay la timid in yaroo lacaga oo meelay ka diiwaangashantaha aysan jirin gobolkani wuxuu ku xidhnaa meesha la yidhaahdo bari boosaaso ama aan idhaahdo puntland ayuu ku xidhnaa oo ganacsigiisa iyo atifitaankiisu dhankaasuu ku xidhnaa waxay sameeyeen lacag lacagta cad looga yaqaano beledweyne lacagta cad hadda ka horna way ku dhacmeen dadku oo lacag faalsa ayay noqotay haddana mid noociya ayay noqotay muddo markii la qaadanayay dhibaatada lacagta ee ku haysa dadka maxaa ka mid ah dibaatada waxaa ka mid a lacagta koonfurta soomaaliya ka socota ka mid maaha lacagta degmadan beledweyne laga qaadan jiray ka mid maahayn lacagta koonfurta somalilan kismaayo ka socota maahayn lacagta puntland oo dhanka ka timaada ahayd tii way dhacdo qoladii samaysatay puntlandahaba diidaba xaggay u becgeynayaan marka way ku go'deen shilinka hadda boolabardoo kale iyo wixii ka bilowdo laga qaataan halkan maba yaallaba haddii aad hadda maanta maxaa ka magaalada dhasha marka waxaa ka dhashay in danyartii oo dhan meesha ka baxay kii cadaga iibinayey kii jallaatada kii maxay kale kii kofeega kii caseeyaha ool danyaroo dhan meesha ka baxay oo ay magaalada ka nool yihiin ninkii dee mobile lacag ugu jirto ama akoon wax ugu jiraan magaalada intaasaa ka nool waxaan isku daynay in arrintaa aan xakamayno ganacsatadii baan u yeernay wixii baan halkan isuu keenay gaadileydii waxaan isla soo qaadnay fifty percent in maamulku qaato lacagta shilin soomaaliya oo lacagaha aan qaadayno canshuuraha u qaadayno fifty percent in shilin soomaaliya laga dhigo lacagta koonfurta laga qaato in laga dhigo ayaguna fifty percent ay xitaa naga sarraftaan anagu aan ka ma fahamtaadi waay haddana shilinkii baaban halkan ka yimid
waay wax lagu dhaqaajinaa waa sidee marka nolosha dadka saaday- sidee u saamaysay waa sidee xaaladda nolosha ee dhaqaalaha ee dadka gobolka ku nool dariyari magaalada gobolku wuu isdhaamaa marka xagga lacagaha la yidhahdo waay degmada ugu lidata waa degmada beledweyne xagga lacagaha marka la yidhahdo. doolo bardo way dhaantaa maxaasi way dhaantaa jallabsi way dhaantaa barka shilinka soomaaliga maciishada iyo cariiri dadka geliso maciishadii cari barta maxaad wax ku iibsanba waay wax aad wax ku iibsataa ma jiro.
badeecada raashinka oo kale saameyn ma ku yeelatay
may raashinka ugu yarcaynta laakiin waxaa lagu- ay ku yeelatay eh, duyuuftii hoose oo dhan waay gabadhii jallaatada iibinaysay tii iibinaysay maxay kale tii biyaha gadaysay tii barafka gadaysay kii maskiinka oo marka tuugsanay sidee sidee uga bixi kartid marka Maxaa- maxaa- maxaad maxaa- maamulka muxuu qorsheeyey in looga bixi karo xaaladda waxaan ka fikeraynay xaaladduna way nagu yar adag tahay in laba shay oon mid lahayn in maamulku ama dowlad goboleedka hirshabeelle uu lacag doolara ku soo bedela lacag shilin soomaali ah ee la keena magaalada beledweyne matalan hal bilyan oo shilin soomaaliya oo kale oo lacagta koonfurta ka socotaa magaaladan way yar dhaqaaqaaji lahayd iyo in ganacsata arrintaa ka hadasha la helama marka haddii hadda lagu barashargarayn lahaa shilinkii baabaan la heli oo dukaanka la tegi lahaa baaban inta laga heli waayahay waxaa kaloo jirta in cud- wada inuu magaalada beledweyne ku jiro cudurka shuban biyoodka sidoo kalena markii xilliga roobaadka la galo uu saameyn uu ku yeesho wadiga iyo biyihii ay dadka ay cabayaan bal xaaladda dhinaca caafimaadkana ka wada
xaaladdaasi hadaayatana waan ka hadlay Eh, horaan u sheego waxaan hadaayata idhi saddex bilna nolosheenna waxaan ka cararaynaa biyo iyo fatahaad saddexda biloo ku xigtana oon iyo shuban biyoodaan ka ca- haddana na qabsana sababtaasina waxay ku salaysan tahay waa aragtay magaalada kaalidibiyu ku yahay we- iyo webigu siday isku yihiin ay isugu maran yihiin waxaa sahlan sida webigu u fatahi karo mar walba oo magaalada u qalqi kara waa sahlan